barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a o aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
dumar wanaagsan akhyaartan dhegaysanaysa waa jimce toddobiyo labaatanka bisha julaay sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah
iyo gabdhaha baadiyaha lama gaari karo mana tiibsan karo mana haweysan karo yoomana haadana arigii bay raacaysa ilmihii bay uurka ku sida dhabarkay ku sida cawdii bay ducda ku sida waa falkinaysa haantii bay tolaysa xarigii bay samaynaysa dhafarkii bay tolaysa maxaan ku dhahdaa asalkii bay jafaysa waa faadumo faarax cadaala oo aqoon durugsan ula dhaqanka soomaalida waxaanay ka warramaysaa dhaqankii hore iyo weliba sida ay u nool yihiin bulshada soomaalida ee ku dhaqan baadiyaha barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad ku dhegaysan doontaa waxaan sidoo kale barnaamijkan ka marnayn dhinaca heesaha waxaana idin haynaa maanta
hadaad mooda caasho maalma qura inuu yahay icnihiisa maala odayo cayaarba
doodii gaabnayd aan idhaahda ee xubintii ciyaaraha ee idaacadda dhallinyarada aad ku dhegaysan jirteen iyo dabcan qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida
waxaa la dhaafay xilligii ay maxkamaddu qabatay maamulka trump inuu isku keeno oo uu mideeyo dhammaan carruurta sharciyada u leh inay waalidkooda la midoobaan ee la kala kaxeeyey kadib markii ay waddanka soo galeen mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay inay rajaynayaan inay mideeyaan carruurta ay waalidkooda la kala kaxeeyey kadib markii ay si sharci darra ay ku soo galeen maraykanka waxaase maxkamaddu ay u qabatay ilaa iyo khamiistii shalay inuu maamulka tallaabadaasi mideynta uu qaado oo uu soo gebagabeeyo macadda haddii yoolkaasi la gaaray waxda cadaaladda maraykanka ayaa shalay sheegtay in in ka badan kun iyo afar boqol oo carruur oo u dhexaysa da-dooda shan iyo in ka badan oo ka weyn da-adaasi ay la midoobeen waalidiintooda wafdi ka socda kurdiyiinta reer siiriya ee lagu magacaabo golaha dimuqraadiyadda siiriya iyo ururka maraykanku taageera ee loo yaqaano xoogaga dimuqraadiga siiriya ayaa la sheegay inay wadahadallo la bilaabeen saraakiil ka socoto dowladda madaxweyne bashaar al asad jimcahan maanta wafdigan ayaa la sheegay inay tageen magaalada caasimada ah ee dimashik laba cisho ka hor si ay ugu sii gogol xaadhaan kulanka dhex maraya dowladda kulankan ayaa la filayaa in lagaga wada hadli doono dhulka ay maamulaan kurdiyiintu waxaana ah mas-uul ka tirsan golaha dimuqraadiyadda ee siiriya oo warbaahintu ay soo xigatay uu sheegay inaanu weli jirin ajando rasmiya oo ay dhinacyadu isla kulmaya ay isla qaateen inay ka wada hadlaan
duur wanaagsan mar kale dhegaystayaal jimco wanaagsan ayaan idin leenahay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ku dhegaystaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaana toddobaadkan magaalada boosaaso ka soo diyaariyey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkani boosaaso idinkaga imaanaya barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa martiigu ah oo aan gurigeeda ku booqannay faadumo faarax cadaala oo ka mid ah haweenka magaalada boosaaso waxaan ka waraysanaynaa haweenkii hore iyo weliba qaabka farshaxanka ama ay wax u soo saari jireen magacayga waxaa la dhahaa faadumo faarax cadaala waxaa la ii yaqaanaa dal iyo dibadba dhulug dhammaantiin v o a waa salaamad dhammaantiin dal iyo dibad inta i dhegaysanayso oo soomaaliya ama itaqaan oo walaalahaya macruufkayga dal iyo dibad iga dhegaysanaya waa salaaman yihiin waayahay faadumo dhulukre barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaan kugu waraysanaynaa bal marka hore faadumo bal waxaad nooga warantaa adigoo noo sharaxaya bal dhaqankii hore xilligii waagii hore nooga waran bismillahi raxmaan raxiim horta dhibaatada waxay ka taagan tahay annagu dadkii hore aanu ahayn ariga iyo waxaas iyo alifka qur-aanka iyo aan ala ku ceyran jiray hadda waxa weeye gabdhihii hore waxay ahaayeen gabdho maskax leh gabdho fikira gabdho aad iyo aad iyo aad iyo aad u soo nooleeyey magaca soomaaliya ama afrikaba markii la yidhaahdo kow waxaan annagu taariikh horenala ku yidhi siiba soomaalidu magaalo shuqul kuma lahayn waxaa ka mid ahaa oo ay ka bilaabi jireen markii ay hadba meel tagaan baadiye ah bir ma haystaan waxba ma haystaan bur bay soo furjinayaan geed duur la yidhao baadiyaha ku yaalla geedkaasay goglayeen halkaasay seexanayeen oo ilmaha iyo iyaga iyo ku noolaayeen ee waxaan rabaa inaan ku weydiiya haweenkii hore markay rabaan inay wax soo saaraan oo farshaxan ay la yimaadaan maxay samayn jireen waxay samayn jireen dee maqaarkaas weylaalistaasay samayn jireen caw lama aqoon waa damaan la ilbaxay ekis-ekis waayo sancadu ma ogtahay mar damaan la ilbaxay S- ee weysha madow iyo weysha ee gaduudan iyo weysha cad iyo waxaasay isku dhex qaldaan waa isku toltolaan waa isku toltolaan gogol baa laga dhigan jiray intay jejebiyaan weysha ge- ee, lo'da lo'da lo'da maqaarkeeda weylaalis baa laga sameeya lo'daas maqaarkeeda dal iyo dibad markay maqlaan dhegay taagayaan lo'daa maqaarkeedu aad iyo aad buu u soo dhaqmaa lo'da iyo ariga maqaarka lagu soo tabakoorayba waa lo'da iyo ariga iyo geele idaha mar dhifaa cudbin baa la yidhahdaa howlo kalaa loo yaqaan oo wadaa maqaara cawda mar damaa la barta maqaarka macnaha waxa weeye ee, Maqaarka lo-da lo'da, iyo idaha.
ha- hargaha oo kale hadda loo Haa, waa yaqaan hargaha haragga ariga haragga riyaha haragga lo'da baa wax kasta laga samaysan jiray saddexdaa geeslahada ah baa ugu jile ugu fiican geelana waxaa laga sameeyaa hogaanka oo sulka loogu xiro Ee, ee, qoofalka la yidhahdo oo wax- qoofal waxaa loo yaqaanaa dabarka geele xoogaa biray ku laaban marka dambe laakiin geela waxaa xirdihi kari jiray sirti marka hawshaasoo dhan haweenka baa qaban jiray waa xilligaas samaysan jirnay gurigoodana waa u samayn jirnay gabadhuna waxay leedahay haddaad aqal gasho maxaad qaadanaysaa ma meel cidaaba lagu geynaysa intaa ay hooyadu samayso ay samaysaa gabdhihii dambe oo cawda bartay oo gogosa bartay oo ilbaxay oo gararka samayn jiray iyo garkiibay samaysteen oo caynkiibay sameeyeen oo baydiibay sameeyeen oo hoosinkiibay sameeyeen oo waxaas marka maxay ka mid ahaayeen marka xilligaas waxay ka mid ahaayeen gabdhihii maqaarka iyo soo saaray gogosha maqaarka in la goglado oo lagu cabo biyaha oo caanaha lagu shubto gabdhihii xigay oo cawda iyo dhigaha iyo waa layska soo gaaray qolob qolay soo gaaray bay kasii dhexdeen gabdhihii hore bay gabdhihii gadaal ka yimi bay kasii dhexdeen waxaa maqaarada ay ka sameeyaan gabdhaha kalena waxay samaysan jireen wixii dambeeto oo maqaar iyo isugu jira faaduma hadda laakiin hadda waxaa la galay xilli dambe bal waxaad iga warataa maxaa farqiga u dhexeeya marka gabdhaha hadda jooga iyo gabdhihii xilligaasi ee dhaqankii hore iyagu farshaxanka iyo ee howlahooda iyagu ay samaysan jireen hadda bal ka waran ma gabdhaha iyaga magaalada jooga gabdhaha baadiyaha jooga labadaba gabdhaha iyaga baa magaalada jooga alxamdulilahi rabbilcaalamiin anagu dhib ma qabnay raggaa labada dhinacba hawshiisi iyo taayadiiba ragga haya annagu xoogaa waxaanu ku kaalmaynaynay darmooyinkaas iyo baanu falkinayo waxaan diidnaa bac inuu ku seexdo ragga iyagu baan anagu diidnaa haddaanay dumarkii dhexe ragga iyagu inay ku seexdaan waa kuwaas isku eh, darmooyinka kuwa magaalada haddaan nahay ma ogolin inaanu weli u gogolno waxaasaan caruurta u goglaa kuwaasaan u goglana ma ogolin gabdhaha baadiyaha lama gaari karo mana tiigsan karo mana haweysan karo yoomana haadana arigii bay raacaysa ilmihii bay uurka ku sida dhabarkay ku sida cawdii bay ducda ku sida waa falkinaysa haantii bay tolaysa xarigii bay samaynaysa dhafarkii bay tolaysa maxaan ku idhahdaa asalkii bay jafaysa maxaan ku idhahdaa xabkii bay dhaaminaysa maxaan ku idhahdaa maygaaggii bay jebinaysaa cunagii bay qaadaysaa weelaan culayn ilmaheeda kuma siiso afartanka intay ku jidho bay dhiisha ilmaha ay caanaha ku habayso gabadha baadiyii tolanaysa anigana ga- ilmahaygan caan maanta dhalo masaasad baa lagu habaya qoodhaa iyo xerada xilinta gabadha baadiye iyo gabadhayda anigu maantaan dhala ma way isku mid yihiin dhiisheedii waa tolan gabadhayda magaalo wax gaalo laga keenay bay isticmaalaysaa caag huuraya bay siinaysaa ilmaha anigoo facaasa dambiishaasaan ku adeeg doobigayga waa kaalkaa ku jira haafka caanaha baan kusoo gata Eh, mar haddaad eh, mar haddaad eh, faadumo dad eh, fara ku tirisa dhaqanka hore ee soo jireenka ka haray hadda jil cusub baa jira adiga iyo dadka kula midka ah ee soo gaaray eh, xilliyadii hore maxaa ugu samayn weydeen gabdhaha hadda jira in lagu wacyigeliyo waxyaabahan hadda guriga ku yaalla dhiishan dirintan oo xilli hore eh, la eh, la falki jiray eh, muxuu ahay dhimbiishaas haruubkan dirimahaas hore maxaa hadda gabdhaha ugu wacyigelin weydeen in eh, wacyigelin ugu sameyn weydeen gabdhaha hadda jira ma waxaa rabtaan inaad eh, wixii un la dhimataan idinkoo aan waxba ni laga dhaxlin de gabdhiba waa nala ka weerarayo wiilkiiba intay goorta ardada iskoolka u diro bay macaan odhanayo habeenkiina luuqeenu isla taagan yahay goortu ka rayi beriyo ama waa waaba laga rayi beriyo buug iyo qalin baan sitaabi orasa hoyax baan soo akhrisanaya goormay wax barata moobeel bee dheeraadee bay wadataa waxay la socotaa khadka yurubka iyo khadka eh, eh, dabadaha hadeerna surkii baa jabay cunto ma cunto qadada waa ka tagta cashadu waa ka tagta waxay leedahay waxaa lasoo tuuray le- hebel waxaa lasoo tuuray facebooka waxaa lasoo dhigay facebooka waxaa lasoo dhigay facebooka waxaa lasoo dhigay allahayoy meeya hablihii hagaagsanaa allahayoy meeya hidihii iyo dhaqankii aan lahayn allahayoy meeya gabdhihii loo hayaami jiray ka xaaf ka magaalo ka magaalo baa gabdhahayaga fardaa loo soo qaadan jiray oo lasoo doonan jiray goortii hawsheeda la dhammeeyobaa gabadhaas reerkooda loo geyn jiray waxaad kaloo igaga warantaa eh, hadda dhiishaan xilliga hore eh, aan ku maqlay waa la culi jiray caanaha lagu shibi jiray laakiin hadda eh, caanihii caanihii hadda caanihii faaduma bac baa lagu qaadanaya xaafaddii la geenayaa bal waxaad iga wartaa bahalkan annaga iyo dhallinyarada kale ee ku dhegaysanaysa waxa loo isticmaali jiray nooga waran waxaa loo isticmaalaa haruubka gabanka ah haruubka yar maaragta oo loo tulo kan haruubkiisa baa ilmaha lagu habaayo biyaha lagu siinayo hooyada dhashay dhabanaaday ka dhunkanaysay ilmaha iyo laabta afkeeda uma gelin jirin afka hadda sibaa loo gelaya marka waxa weeye hooyoy allah idin sharfiye anigu ragga maantay waa dulqaad badya laakiin raggii hore dumar bay haysteen ama ragga baadiyo hangool bay nafta ugu keeneen dirin baa halkaa kuu taalla oo kale oo caw ka samaysan maxaa laga sameeyaa dirintaas oo dadkii hore ay dhaqan ahaan ka samayn jireen ha caruurtaa loo goglaa Haye.
waa lamaano waxaa la dhahdaa sideed daligood weeye waxa weeye marka waa xubno ilaa amba maaragtaa xoog weyn tahay caruurtaa loo goglaa waxaan rabaa ilmaha inaa u tulo laba dhudhun qoriga halkaa yaal baan dhudhuminaya waa toltolaya kaayo baan ku dhejinaya caruurtaa ku seexanaysa maxaa laga sameeyaa waxaa laga sameeyey caw Caw.
ha cawda xaggee laga keenaa tan waxaanu ka samaynay timirta biyo kulule Haye.
baanu ka soo guran Haye.
annaga waxalba waan ka samaynaa tan waa timir see laysugu xirxiray marka timir weeye hooyo waa la falkiye saatanaan u falkina waa ka timir weeye saataan u falkina marka waxaad iga wartaa eh, geeraaro ama heeso markii la samaynayo cawda iyo waxyaabaha kale la mid ah ma jiraan suugaan isku mashquulis xoogaa suugan oo gebin oo geedaha laga tiriyaanu haynaa waxay tiri casaankan habaabay oo hooyadii baktiday waa gabdhihii hore oo cawda isticmaali jiray oo naagan habarteeda oon hoyga loogu xirin odaygii baa u soo gadayo wuxuu leeyay naagtaada yaan la odhan casaan gogol ma keenin raggu waa faani jiray lacag buu bixin jiray naagta isagax bari jiray cawda bari jiray iyagu jajacaad daabaca marka casaankan habaabay oo hooyadii baktiday oo nagan habarteeda oon hoyo loogu xiray allaaf buusan aqooni aasta kuba tegi lahaa waayahay eh, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka eh, sooyaalka dhaqanka ee idaacadda eh, v o a waxaa kaloo jira eh, aloolka iyo saabka eh, gabdhihii hore maxay ka samayn jireen muxuuse yahay ah, eh, alaalka iyo saabka waxaa laga samayn jiray duur waxaa laga sameeyaa geed la yidhaahdo dhafaruur waxaa laga sameeyaa geed la yidhaahdo eh, geed xul la dhaho oo xagarka dhexdiisa ka baxa oo duur loo yaqaan waxaa laga sameeyaa dhumay dhumay dhafaruur duur dheer waxaa laga sameeyaa dhir badan baa laga sameeyaa waa lasoo soo bixiyaa markaas baa dhirtaasa waxaa laga sameeyaa dhafaruur geeda la yidhaahdo waaba la cunaa oo waa miraha la cuno saabkii kuu sharaxay gurigaasuba hadeer ku jira isagoo qabya waxaa laga sameeyaa isagana dhumaga geedka dhumaga la yidhaahdo harka qabow oo higilka ah oo sida guriga u bax ma saabka waxaa lagu guraa hilibka oo lagu qalajiyaa markii la shiilayo hilibka lagu qaadaa macnaha baca- bac ahaan weeye miya Mm, habarta odageeda jecel gabdhaha baadiye annaga dambiilaha maqaataan saabkaasaanu samaysan jiri hilibkaa lagu suraay waxaa jira bah la yidhahdo safad oo sonkorta goortay gaabato iyo bariiska iyo caruurta timirta iyo xoogaha habarta ugu qarin jirtay odagay jeceshahay goorta caruurta habeen markay seexato odaga loo saari jiray odag usoo saadha oo xoogaa oodkaca iyo alaab iyo marka kuwa ragga haddeera xooga caana boraabay u qasaysa goorta soo galay tirada waa halka caanaa ku jira qurquri biyahaasu la dhaca marka waxaa weeye hadda hiddii hore iyo hiddahankana dhan kasta oo loo eego aad iyo aad baanu xagga ugu liidanaa dumar haddaanu nahay arka dumarka maxaa u Maxaa cayday urura diidaya marka in dhaqankii aad soo nooleysaan marka maxaa idin diida inaad Waxaa diidaya dhaqankii dhaqanka soo nooleysaan buugii qalinkaasaa la sita waxaa lagu fekerayaa maxaad noqotaa madaxweynaad noqotaa ra-iisul wasaaraad noqotaa ra-iisul wasaar ku-xigeenbaad noqotaa ma wasiirad baa noqotaa ma maamul goboleed baa qabsataa ma- ma ma madaxeed baa qabsataa iimaankii wuxuu ku jiraa xagee baad madax ka noqotaa waayahay ee, waxaan dib ugu laabanaynaa ee, qaabka ee, dhaqankii hore ee gabdhaha markii ay raacayaan oo kale ee, ariga idaha geela bal waxaad iga wartaa ee, qaabka gabdhaha xilligaas loogu aamini jiray inay ee, xoolaha raacaan ilaa waagaa ilaahiyo mana haadana waa raacaan waxay aadaysaa iyadoo inanay ilaalinaysaa iyadoo uurlay ilaalinaysaa Haya.
iyadoo uurlay aroorinaysaa iyadoo uurlay hadayaaminaysaa iyadoo umula bay bay raraysaa oo- oo oo reer baadiyi wadaysaa ilaa dad baa jira agooma wata dad baa jira eh, sirqooyina dad baa jira dadkii goortay koreen dhaqaaqeenba oo yurub la aaday oo waayeelkii iyo qof keliya ag fadhiya ima qof ijaara marka waxa weeye howlaha weli hawlihii hore weli waxaa ku dambeeya gabdhaha baadiya aqalka looguma tago iyagaa sameeya Ud- udbaha ragga u jaraa udbaha gabdhaha ee, waagaas sidee bay ee, caanaha ee, s- caanaha ay subaga uga saari jireen marka ay lulayaan
caanaha la lulayo gabdhaha haddeer iyo gabdhihii hore isku mid maaha gabdhaha haddeer reer magaalka rogayo intay guryahooda ugu tagaan bay xooli waxay lacag geliyeen xooli dab baa galay abaar baa gashay cuduraa galay xoolaha awal caanaha inta laga liso baa la luli jiray wixii marti oo u yimaada haddaan caana xooluu lahayn waa loo qali jiray iminka maanta caani la luli jiray iyaguna waxay cunaan saliid kuwa baadiyaha annaguna saliid waa wada indha beelle waxa keenaya nafaqadii xoolaha baan wax daran la geshay qaabka loo luli jiray kawar taasaa loo lolaya hube iyo yaanta hube iyo yaanta hantu iyadoo doora bay doobadoo waragtay say weyga doorowda murbax murbax macagarin weli hube iyo yaanta hanaaluloo leefa hanaaluloo leefa macagarine yaantu ha hadda inayna keento obeeyiyo yaanta obeeyiyo yaanta obeeyiyo haanta murbax murbax murbax murbax murbax hantu iyadoo doora bay doobadoo waraagtay say weyga doorowday murbax murbax murbax murbax qarbalkeen qudaha qudahaysi qudaha maxaa weye marka waa fandhaal qorya oo la sameeyo raggu soo qoro baa la geliyayo qudahaasa lagu dhuraa qudahaasa subaga lagu dhuraa waxaa lagu dhuraa ee waxaa jira waagi hore in dadka ee reer guuraaga ah iyo ama dhaqankii hore ay ku adeegan jireen ee waxay loo yaqaano dhimbiil laga sameeyey caw laakiin hadda magaaladii waxaa fara kulul ku haya ee bacmadow oo dadku ay ku adeeganayaan oo dibadaha laga keenay ee faado miyaan ahayn inaad ee bahalahaasoo kale hadda guriga ku yaala cawdahaasoo kale inaad samaysaan oo xataa adigu aa ka ganacsan kadhid maxaa kuu diidaya marka inaad ee arrintaas ka samaysaan waxaan ku yidhi saanaa loo wada sameeya soo ma aragto dembiishii waatan xaskushii baadiyahaanu ka samayna annagu haddaanu nahay dadka iyaga waayeelka ah ama gabdhihii qaarkood waan tababari lahayn gabdhuhuna waan ugu dayan lahaayeen wax gacan qabasho la yidhahdo hata yaanyada maaragtay laga keeno baadiyaha kartoomadaan kasoo furfuray waa anigaa sidii macawishihii waxaan u sameeyey ragga soo ma aragto soo uma jeedid waa kaa bac may u baahan tahay wax walbaa lagu qaadan karaa dembiisha cawdaa soo qabo waa maxaa laga sameeyey waa caw aniga waa falkinayaa weli iyadii baa socota marka weli iyadii baa socota waxaan rabaa waxaan ku qaadanayaa adeega xogaaga hilibka iyo yaanyada iyo kiilada bariiska iyo miskiinaha iyo baan ku soo riday bacda layahe bacdi goortaa dhaafayso caruurtii baa saa u jeexday tuugada ahayd bak caanii dilaace raashinkii dilaac sokortii dilaacda lacag baa lagu qaaday halakana la saar la carar bacdiga baabaha u haray ee dambiisha ka waran iyada waa tila weligaaba jeexiyada qararacdeeda u horeysa ha mari waa kani mari ho mari gacantaada ku mari saa u mari saa u mari Aye. qararaco marya matug baa qararac kaa sugayo waxaa jiray ee, faaduma laakiin ee, inaad dhegeysato maaqaan idaacadaha aad baa bacaha looga hadlayay looga deerinayay Ee, haddana magaalada boosaaso aad baa looga isticmaalaa ee, bacaha madow adiga faaduma ahaan miyaadan hadda ka faa'iidaysan karin oo aad suuqa ku iibin karin inaad dib usoo noolayso dhaqankii hore maya ma aniga bolayga qaataa kaa i xigaa hadda haysta wuu ku aroortay dembe labaatan kiila qaada sow maaha hadba waa ii yimaadaano waa qatay haddii maxaa ma koobi karo gacan keliya wax ma qaban karto intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa toddobaadkani barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan nila socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doono dhegaystayaashana dhegaysanaya waxaa idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka nooga soo diyaariyey magaalada boosaaso halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington idaacadda dhallinyarada maanta ee duhurnimo ayaanaynu ku guda jirnaa haatana ciyaarihii waxaa u diyaaraa jamaal axmed cusmaan
aad baad umahadsan tahay zahra kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa weli kooxuhu ay isku diyaarinayaan in ay horyaalada waddamadooda intaysan bilaabanin inay sii qalabayaan oo ay horyaaladan ay isku sii adkeeyaan waxaa la dheelaya kulmo saaxiibtinimo oo qaarkood loogu magacdaray koobka champions kaabka oo dalalka kooxaha ka socda ay ciyaarayaan shalay naadiga arsenal ayaa la dheeshay naadiga atletico madrid waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay gooli gool hayeeshee rigoorooyin waxaa ku badiyay atletico madrid maanta kulamo sidaa u badan oo dhici doona ma jiraan balse beri ayaa kulamo xiise badan ay dhici doonaan kooxuhu isku sii tijaabinayaan naadiga kubadda cagta arsenal waxay mar kale la dheeli doontaa naadiga b s g ee dalka faransiiska unai emry tababaraha cusub ee naadiga arsenal ayaa waxa uu ka hortegi doonaa kooxdiisii hore ee dalka faransiiska b s g benfica oo bortuqiiska ka socota waxay la dheeli doontaa naadiga dhowaantan christian ronaldo la soo wareegtay ee yuventus halka naadiga chelsea oo tababaro cusub dhowaantan la soo saxiixtay ee tababarihii hore ee naadiga napoli ay is arki doonaan kooxda inter ay dhowr jeer horena sarkeen waa tababarahaasiye manchester united waxay la dheli doontaa naadiga liverpool halka sidoo kale bayer munikh iyo manchester cityna uu kulan kale uu dhex mari doono bayer munchen waxa ay hore ula ciyaartay naadiga yuventus waxaana lagu soo awduraanaday laba gool iyo waxba mancity sidoo kale waxay la dheshay liverpool waxaa lagu soo awduraanaaday laba gool iyo gool halka barcelona ay la dheeli doontaa naadiga tottenham hosber kulmadaasi dhammaantood waxay yihiin kulmo ka tirsan kulmo saaxiibtinimo ha yeeshee coob champions cab layidhaahdo oo saaxiib dalalkaasi ay ciyaari doonaan ayaa uu qayb ka yahay waxyaabaha ku soo kordhana waan idiin soo gudbin doonaa hadba dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas ha inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal oo ciyaaraha aynala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington jamaalow intaanaad u nasan miyaad wararkii ugu waaweynaa ee idaacadda aynu u haynay dhegeystayaashana aad inaama xasuusisid waad mahadsan tahay zaara waxaa la dhaafay xilliga ay maxkamadda u qabatay maxkamadda ay u qabatay maamulka trump inuu isku keeno uu midooyo dhammaan caruurta sharciyada u leh inay waalidkooda la midoobaan ee la kala kaxeeyey kadib markii ay waddanka soo galeen mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay inay rajeynayaan inay mideeyaan carruurta iyo waalidkooda la kala kaxeeyey kadib markii ay si sharci darra ay ku soo galeen maraykanka waxaase maxkamaddii ay u qabatay ilaa iyo khamiistii shalay in maamulka tallaabadaasi mideynta uu qaado macaddas haddii yoolkaasi la gaaray waxaase waaxda cadaaladda maraykanka ay shalay sii sheegtay in kun iyo afar boqol carruura ay durbaba waalidkooda la mideeyeen wafdi ka socda kurdiyiinta reer siiriya oo lagu magacaabo golaha dimuqraadiyiinta syriya iyo ururka maraykanku ku taageero oo loo yaqaano xoogaga dimuqraadiyiinta syriya ayaa la sheegay inay wadahadal la bilaabeen saraakiil ka socota dowladda madaxweyne bashaar al asad jimcaha maanta aad baad umahadsantahay jamaalow mar kale dhinacii heesaha ayaynu ku noqonaynaaye waa fanaanka bashiir cali xuseen iyo heestii maca salaama
muddo badan ayaa waday mawelada nafkaadoon kumegahay hadalku siya ku maqsuudiyo meermeerinay muddo badan ayaa waday mawelada naftaadoon kumegahay hadalku siyan ku maqsuudiyo meermeerinay gaajadu meel wacan inay barayso meherkadiyo loo haray wayad muranka taartoon macsalaamayigu tiri kaamana mutaysane ahdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaadi wayad muranka taartoon macsalaamayigu tiri kaamana mutaysane ahdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaadi filanmayn maryanay marna kama filanayn inaad mayay leedahay war maantaad tiri iswanaka filanmayn maryanay marna kama filanayn inaad mayay leedahay hadaad mooda caashaqo maalma quraan inuu yahay ficnihiisa maadara oo jiiro cayaar baa moodaysaa diray hadaad mooda caasho maalma qura'ay uu yahay cinihiisa maadara mawjiyo cayaar baan moodaysaa adigu intuusan iigu maaxanin micidaygu adkaysan mahadhadiisa igu badan mid kalaan la haysta marna imaadan mudan intuusan iigu maaxanin micidaygu adkaysan mahadhadiisa igu badan mid kalaan la haysta marna imaadan mudan maridahaad afka malaabka yeeshood isukayimacaysay murugaanihayniyo mushkiladigu abuurtay isna muranka taagtood macsalaamayigu tiri kaamana mutaysa axdiyaadu meel dayan codkaasi fanaanka bashiir cali xuseen iyo heestaasi maryan ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee jimcahan maanta waxaa idinla socotiinaya jamaal axmed cusmaan iyo aniga waa sahre ciidla nuur waxaan idin leenaa intaynu afarta galabnimo wakhtiga bariga afrika kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo tabayaadi